جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadan idiin helana waxaa ka mid ah kataab al akhbaariya bahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigay weerar lagu dilay askar murtadiin oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaada shabeellada hoose dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ee ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya wilaayada bakool ee ku dhawaaqday xamlo dacwi ah oo ka hirgelaysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi horumar ballaaran oo dhanka ganacsiga ee laga dareemayaa deegaanka caad ee wilaayada mudug askar ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in malishaad kirdada ay dhibaato xooggan ku hayaan shacabka ku dhaqan deegaanka buulo xaaji ee hoostaga magaalada kismaayo munaasabad dowladdiinih loogu soo xirayay ciidanka xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayada shabeellada hoose ee ka dhacday deegaanka kuunyo barrow ee wilaayadaasi iska horimaad u dhexeeya malishaadka oo tirsan murtadiinta ee ka dhacay degmada xardheere ee bartamaha dalka soomaaliya bulshada ku kala dhaqan wilayaadka islaamiga baay gado iyo jubbada hoose ee si weyn uga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ay ka socota wilayaadkaasi جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo axada taariikhduna ku beegan tahay toddobada bisha safar sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan kataab alkhbariya ee baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigay weerar lagu dilay askar murtadiin ah oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose faahfaahinta warkaas waxaa inoo yahay walaalkeen maahir maxamed
waa muuqaal kooban oo uu baahiyey kataib al ikhbaariya kaasi oo lagu soo bandhigayo mid ka mid ah weerarada lagu difaacayo shareecada islaamka ee ka dhacay wilaayada shabeellada hoose weerarkan oo ah kamiin ayaa toddobadii ramadaan waxa uu ka dhacay deegaanka jambaluul ee hoostaga degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose waxayna mujaahidiintu ku beegsadeen maleeshiyaadka ashaadala dirarka ah ee loogu yeero nisa kuwaas oo muuqaalbaahiyaha kataib uu soo bandhigayo iyagoo lagu baacsanayo howdka deegaanka jambaluul ee duleedka degmada afgooye ciidamada mujaahidiinta ayaa weerarkan lagu daawan karaa iyaga oo jebinaya maleeshiyaadka ashaadala dirarka ah ee nisa waxaana muuqaalka uu soo bandhigayaa qaar ka mid ah bakhtiyadii ay maleeshiyaadka murtadiintu goobta dagaalka uga carareen
قتلتم خير الأبطال أتذوق الموت أهوال كل خاين بال صافي كل خاين بال صافي
qaybaha dambe ee muuqaalkan ayaa soo bandhigayaa hubkii iyo agabyadii laga furtay maleeshiyaadka ashaadala dirarka ah ee nisa حرب دين الله خسارة كفر في النار دهرة كل خاين بال صافي كل خاين بال صافي بشروا أهل الخيانة بالفواجع والمهانة كف راسكم
weerarkan oo dhacay toddobadii bishii ramadaan ee lasoo dhaafay ayaa allaha fadligiisa lagu dilay saddex iyo toban murtadiin ah oo uu ku jiray sarkaal taliya horin ah oo lagu magacaabi jiray maxamed cabdinaasir halka lagu dhaawacay ugu yaraan sagaal kale
sanid mayr dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ee ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ay ku leeyihiin deegaanka namber lixdan oo ka mid ah deegaanada kufaarta ay duulaanka kaga sugan yihiin wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya isla shabeellada hoose waxay mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigyada malishaadka riddada ay ku leeyihiin degmooyinka udhiigle iyo janaale gaar ahaan boondada degmadaasi waxaana dagaaladaas la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan wilaayada bakool ee ku dhawaaqday xamlo dacwi ah oo ka hirgelaysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi cabdilqani maxamed ee faahfaahinaya xamladan oo loogu magac daray irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad shicaarkeeduna yahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatih ayay wilaayada bakool ku dhawaaqday kadib kulan dhexmaray mas-uuliyiinta wilaayadaha iyo golaha dhaqanka sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada bakool ayaa ku dhawaaqay xamlada isagoona caddeeyey hadafka guud ee laga leeyahay xamlada iyo cidda ay qusayso wilaayada islaamiga bakool wayba ka dhawaaqa si xamlo magaaja laraw irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad shicaar jamashaal ku dhegyanayay kullukum raacin wa kullukum mas-uulan raaciyad hadafka xamladaas xambaarsan yanmay buu ahaa qeybaha bulshada oo shishal duwan in la wacyigeliyo laka wacyigeliyo wal alla wali kheer adduunyo aakharaban ah adduunyo aakharab kheer shoori kajar in laka wacyigeliyo laku wacyigeliyo wal alla wali adduunyo aakharab dhibaato in sheenawn laku wacyigeliyo lunku digu hadafka guud ee xamlada saasu qeybaha bulshada ee xamladun ka wajahan oo ku faa'iidaysadaan lafadow mayba ku mid aha kow culamaa udiinka namber labo ee nuqabada namber saddex dhammaan dhallinyarada ama baxda waxbarashada ardayda iskuulleyda iyo dugsiyada qur-aanka iyo maclimiintiyo may kaloo ku mid aha guud ahaan haweenka muslimiinta ee ku nool wilaayada islaamiga bakool sida mana gabdhaha dhikadow maraakiista iyo waliilamada may kaloo ku mid aha qaybta shanaad dhammaan xirfadlayaalka ama muruqmaalka ee ka shaqaysadaw sida mana kawaanleyda sharqaanleyda may waxa dullaaleyda gaadiidleyda iyo wali lamad ah qaybta lixaad mayba nagadaas ee ganacsatada noocyada shishal bedelan qaybta toddobaadna mayba waalidiinta ardayda dugsiyada qur-aanka iyo iskuulaadkaba waaliga ayaa sidoo kale kula dardaarmay maamulada degmooyinka culimada iyo hoggaanka dhaqanka inay dacwada wada gaarsiiyaan dhammaan deegaanada iyo tuulooyinka ay degaan qabaa'ilka muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada wilaayada islaamiga bakool wayba ka dhawaaqa si xamlo magaaja laraw irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad shicaar jamashaal ku dhegyanayay kullukum raacin wa kullukum mas-uulan raaciyad hadafka xamladaas xambaarsan yanmay buu ahaa qeybaha bulshada oo shishal duwan in la wacyigeliyo laka wacyigeliyo wal alla wali kheer adduunyo aakharaban ah adduunyo aakharab kheer shoori kajar in laka wacyigeliyo laku wacyigeliyo wal alla wali adduunyo aakharab dhibaato in sheenawn laku wacyigeliyo lunku digu hadafka guud ee xamlada saasu qeybaha bulshada ee xamladun ka wajahan oo ku faa'iidaysadaan lafadow mayba ku mid aha kow culamaa udiinka namber labo ee nuqabada namber saddex dhammaan dhallinyarada ama baxda waxbarashada ardayda iskuulleyda iyo dugsiyada qur-aanka iyo maclimiintiyo may kaloo ku mid aha guud ahaan haweenka muslimiinta ee ku nool wilaayada islaamiga bakool sida mana gabdhaha dhikadow maraakiista iyo waliilamada may kaloo ku mid aha qaybta shanaad dhammaan xirfadlayaalka ama muruqmaalka ee ka shaqaysadaw sida mana kawaanleyda sharqaanleyda may waxa dullaaleyda gaadiidleyda iyo wali lamad ah qaybta lixaad mayba nagadaas ee ganacsatada noocyada shishal bedelan qaybta toddobaadna mayba waalidiinta ardayda dugsiyada qur-aanka iyo iskuulaadkaba kulanka oo ay sidoo kale goobjoog ahaayeen hoggaanka qabaa'ilka ayaa dhankooda si weyn u soo dhoweeyey waxaana maalmahan lagu wadaa in xamladan ay si toos ah ugu dhaqan gasho dhammaan deegaanada wilaayada aad buu mahadsiyan walaalkan cabdilqani kaasi ahaa horumar ballaaran oo dhanka ganacsiga ah ee laga dareemaya deegaanka caad ee wilaayada mudug walaalka naasir maxamed ayaa faahfaahinaya warkaasi deegaanka caad waa deegaan dhaca koonfurta wilaayadii islaamiga ah ee mudug waxaana laga dareemayaa horumar ballaaran oo dhanka ganacsiga ah idaacadda islaamiga ah ee andalus oo booqatay deegaanka caad ayaa waraysiyo la yeelatay qaar ka mid ah muruqmaalatada deegaanka iyagoona ka warbixiyey horumarka ganacsi ee ka jira deegaanka
dalabkeeduna waxa weeye meel walba u furan yahay deegaanka ha noqoto meesha aan joognaa waa deegaanka caad ilaahayaa ku mahadsan waxa weeye marka wax soo saarkeeda waxaa ka mid ah haamanka waxaa ka mida du- digsida waxaa ka mida kirliyaalka waxaa ka mida een, qa- ee, xeerooyinka een, nuucyadiisa kala duwana ka mida alaabtaas waxaa loogu iibgeeyaa gaalkacyo ilaa somalilan puntland ilaa iyo yeman xataa waa la geeyaa ilaa etoobiya sidoo kale ganacsatada deegaanka caad ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinkii dhaqaale ee ay ku reebeen maleeshiyaadkii murtadiinta ee duulaanka shareecala dirarka ah kusoo qaaday deegaanka maalinkaasi waxay ahayd maalin madow annaga shaqadeennii waa burburtay aniga hadda hadda meeshaas meel aan ka soo guuran deganaay nimankii inta yimaadeen iyadoo maashaan ii qunfulan oo wax walba ii yaalleen ay cabdibile ku daba xireen alaabtaydii oo dhan macna waa waa jajabiyeen wixii ku jirana waa ka rarteen ilaahay mahadiis marka waxa weye shaqadiina way naga burburtay islaamku markuu meesha ku soo noqday oo deegaanka la- eh, isla xoreeyey baan shaqadeenna u soo laabana caalamiga ahayd waa sidii sidii hore oo marka beri uu noo ahayd ayay u socotaa hadda shaqadu maasha allahu marka waxa weeye amnina waa haysanaa nabadgelyaan haysanaa shaqadeennu waxa weeye lacagteennaan shaqaysanaa maalin dhayli Ma- waa barwaaqaysanaa deegaanka caad ee dhaca koonfurta wilaayadii islaamiga ah ee mudug ayaa ka mid ah deegaanadii cadowga allah uu kusoo qaaday duulaanka shareecala dirarka ah iyadoona ugu dambeyn cadowga allah si baan loogu xasuuqay deegaankaasi bulshada ku dhaqan deegaanka caad ayaana si weyn uga soo kabsanaya dhibaatooyinkii ay ku reebeen maleeshiyaadka ridada iyadoona allah uu ku manaystay amni iyo istiqraar ay ku heleen ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid yaasir askari ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in maliishaadka riddada ay dhibaato xoogan ku hayaan shacabka ku dhaqan deegaanka buulo xaaji ee hoostaga magaalada kismaayo faahfaahinta warkaasi war kale ku aadan iskahorimaad u dhexeeya maliishaad ka wada tirsan murtadiinta oo ka dhacay degmada xaradheere ee bartamaha dalka soomaaliya waxaa inoo haya walaalkeen marwaan maxamed iyadoo ay maalinba maalinka ka dambeysa ay sii kordhayaan dhibaatooyinka maamulada ashacdola dirarka ah ee gaaladu ka dhisteen dalka soomaaliya ay ku hayaan bulshada muslimka ah ee ku dhaqan deegaanada ay ka aramiyaan waxay saraakiisha iyo askarta murtadiinta qirayaan dhibaatooyinka ay u geysanayaan dadka shacabka ah deegaanka buule xaaji oo dhaca duleedka magaalada kismaayo waxay maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan deegaankaasi ee ka tirsan maamulka gaalaraaca ah ee jubbaland dhibaato xoogan ku hayaan shacabka ku dhaqan deegaanka kuwaas oo ay murtadiinta kula dhaqaaqeen falal kala duwan oo ay ku dhibaateynayaan dumarka waayeelada iyo dhallinyarada deegaanka mid ka mid ah askarta maamulka ridada jubbaland ayaa qiray dhibaatada ay murtadiinta ka wadaan deegaanka buula xaaji ee duleedka magaalada kismaayo waxa uu murtadkaani sheegay in bulshada deegaankaasi ay dhibaato kala duwan kala kulmayaan maleeshiyaadka loo yaqaano liyi booliska kuwaas oo meelo fara badan dhibaatooyin ugu geystay shacab soomaaliyeed oo muslim ah oo ku dhaqan gobollada kale ee soomaaliya buule xaaji haddii laga qabanan ciidamada barjeex la yidhaahda haddii laga qabanan waxaan konton sana aan soo maran ayaa meesha ay ku hayaan nabadoon la xiraaya ilaah waa kuuroon yahay dad oo ci- cidaal oo layska garaacaayo baadaan la raasi karin suuqaan laga soo adeegi karin dhanka kale wararka ka imaanaya magaalada xarardheere ee wilaayada mudug ayaa sheegaya in halkaasi saacadihii lasoo dhaafay ay ka dhaceen dagaallo khasaare geystay oo u dhexeeya laba maleeshiyo dagaaladan oo ahaa kuwa aad u xooganaa ayaa si gaar ah u dhex maray maleeshiyaadka riddada ee lagu soo tababaray dalka eritariya iyo maleeshiyaadka riddada ee macuusleyda kuwaas oo khilaaf soo kala dhexgalay kadib dareer culus dhex martay waxaa lasoo warinayaa in dagaaladani ay ku dhinteen ilaa laba murtad oo uu ka mid yahay sargaal taliya urur ahaa halkay ku dhaawacmeen saddex kale oo murtadiin ahaa inta ay socdeen dagaaladani waxay saameyn ku yeesheen dhaqdhaqaaqa magaalada xarardheere iyo dadka deegaanka waxaana ku dhintay hal qof oo ka mid ah shacabka magaalada muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa sii kordhay dagaalada u dhexeeya murtadiinta ashacdola dirirka ah kuwaasoo ay ku dhintaan askar iyo saraakiin dhibaato ku ahaa diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeedda mahadsanid marwaan munaasabad dowladdiina loogu soo xidhayay ciidanka xisbada ee ka howlgalay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada shabeellada hoose ee ka dhacday deegaanka kunyo barrow ee wilaayadaasi walaalkan ee buyshaaba ee faahfaahinaya deegaan dhaca wilaayada islaamiga shabeellada hoose waxaa dowladdiin ah loogu soo gebagabeeyey qaar ka mid ah ciidanka xisbada wilaayadaas dowladaas oo socotay muddo saddex bilood ah waxaa lagu qaatay duruus u badan culumta sharciga iyo casharo ay ka mid ahaayeen habka la dhaqanka bulshada munaasabadda xiritaanka dowladaasi waxaa ka qayb galay odayaal dhaqmeedyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga shabeellada hoose iyo culamaa udiin kala duwan sheekh fu'aad maxamed khalaf oo culmaaudiinkii munaasabaddaasi ka hadlay ka mid ahaa ayaa waxa uu diiradda saaray waxyaabaha xisbada looga baahan yahay allah wuxuu leeyahay idinka mid noqoto jamaaco dadka wanaagga faraysa xumaantana reebayso waa culummada iyo dadka xisbada ah ee ka shaqaynaya wanaagga xumaantana reebayo kuwaa iyaga ahay isu taagay dadka inay wanaagga faraan xumaantana reebaan ajarna alla ka xisaabsanayaaye alla wuxuu ku tilmaamay inay liibaaneen waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri ha idinka mid noqoto jamaaca dadka khayrka u sheegaysa waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar wanaaggana faraysa xumahana reebaysa wa ulaa'ika hum lmuflixuun kuwa waa liibaaneen can xudayfata bni lyamaan radia allaahu canhuma can inabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalama qaal nabiga alle wuxuu yidhi waaladii nafsii biyadihi waa dhaartay nebigu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam allaha naftayda gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay lata'murunna bilmacruufi walatanhawunna cani ilmunkari wanaagaad faraysaan xumaantana waad reebaysaan ow layuushikanna allaahu an yabcata calaykum haddaad sidaa yeeli weydaan oo wanaagga fari weydaan xumaantana reebi weydaan alle wuxuu u degdegayaa cadaab xaggiisa ka ahaaday ow layuushikanna allaahu an yabcata calaykum cadaaban min cindih munaasabadda oo ay ka hadleen odayaal iyo waxgarad kala duwan ayaa ugu dambayntii waxaa kelmadda xargala ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga shabeellada hoose sheekh cabdisamed awa abdiraxmaan isagoo si gaara ula dardaarmay ciidanka xisbada wilaayadaas marka shaqada ay haysaan waa shaqadii nebi maxamed sal lay slam ammaan iyo sharaftaasaa idinku filan waxaa la rabaa shaqadaasi in lagu sabro oo loo dulqaato oo dhibka kaa soo gaaraayo oo ajar xisaabsato ayaa laga rabaa sabarka marka waxaa la rabaa daacada shaqada haysaan waa daaco ilahi subana taala loogu dhowaanayo sabaree ka rabtaa saa ajar u heshid oo daacada aa ku dulqaadato waxaa kaloo laga rabaa macsiyada iyo ilaahi subana watacaala waxyaalaha u raalli ka hen inaad ka sabarto ilaa waxaa la tacaamulaysa waa bulsho yah qeybaheeda kala duwan ayaad la macaamilaysaan noocyo badanay ka kooban tahay dad baa ulojeed badan leh waxaasoo la raa waxaweyaan dadkaasi waxaweyaan waxyaalaha kala kulmaysa inaad ka sabarta laga rabaa oo ka sabarto ka dulqaadato waxaa kaloo laga rabaa waxyaalaha kugu dhacayo oo jidkan aad ku taaganta kugu dhacayan inaad ku sabartaa laga rabaa haddii lagu aflagaadeeyo horta aada lasoo aflagaadeeyey inaad ku sabarto oo dulqaadato maadaama bulsho aan ku dhex jirno oo dad aan la macaamilayno waxaa la rabaa inaan dadka ka duwannahay dadka inay ku daydaan la rabaa dabiicad wanaagga salaadaha qur-aan akhriska meelaha khayrka oo la xaadiro dadka inay nooga daydaan la rabaa jazaakum allahu khayran makaarim alakhlaaq ayaa la rabaa qofka waxawaya inuu ku tilmaanaado fadlina waa laga helaa yah inuu qofka mugtay xusnulkhuluq dabeecaddiisa iyo habdhaqnidiisa ee wanaagsanaato waxa weeyaan fadli dheeraada ayay leedahay ma aan markii ugu horraysay dowracaynkan oo kalea loo qabto ciidanka xisbada wilaayada islaamiga shabeellada hoose mana noqon doonto dowradii ugu dambaysay ee loo qabto insha allah markan waxaad kusoo dhawaataan warbixino ku aadan bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga baay gado iyo jubbada hoose oo si weyn uga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ka socota wilaayaadkaasi aan ku horumarna wilaayada baay waa kan walaalkan abu xasan wafdi ka socday wilaayada islaamiga ee baay culummo nuqabo ugaasyo iyo waxgaradka degmada ayaa gaaray deegaano dhowr ah oo hoostaga degmada buula fullaay kuwaasoo ay si toosa kaga dhaqan gashay xamlada sheekh maxamuud cabdinuur maxamed oo loo yaqaano sheekh maxamuud xudur oo ka mid ahaa culummadii xamlada ka qayb qaadanaysay ayaa bulshada muslimiinta kula hadlay deegaano dhowra oo hoostaga degmada buula fullaay nabiga caleyhi salaatu wasalaam mare ilaahay xuduuda jidooye falaa tactaduuha xuduudii inta laabteen sugoond ilaahay kiindhaki inta laabtay walaan mabanaa hodhakar ha ku laabanay bes nabi ilaahay mare waxarama ilaahay haarantanameeye ashyaa sheeyaal ilaahay haarantanameey ilaahay walbadana haarantanamey siin ogdin aaswaalidnimada haarantanamey salaadlaanta haarantanamey soonlaanta haarantanamey beenta ilaahay haaranka weeli zinada matarsamaayan wala ilaahay haaranka weeli matarsamaayan nabi ilaahay mayliyaa ilaahay waxyaali haarantanamey falaa taqrabu waan ka dhawaateen qaar ka mida bulshadii nasiibka u yeeshay inay gaarto xamladan oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa iyagana ka warbixiyey siday xamlada kaga faa'iidaysteen iyagoona ballan qaaday in xamladan ay dhaqan gelinayaan jasaakum allahu khayran xamlada culummada jasaakum allahu khayran safaylan iyo xamlada insha allahu ninka dhogaagday ilaahay ha barakhaay jasaakum allahu khayran alana hadda insha allahu raxmaan mayla raayusu xamlad ini dhowr bi aje mayla raayusu lahanagnaga in insha allahu walaayadii ka odsadaan waana dadka insha allahu safaylan ka faraxsanyin bulshadii oo ka dhaganaayta insha allahu deeganka doodola jasaakum allahu khayran alana culumadii hadaan isku baadmaanaa unu maalimiinta iid iyo warkaas aan qaadani waan iidan la gadoogni insha allahu may baafadaane markii inoo tabay markii inii rogam warkaas masiininka fareen intii umadoogay unu manaa ulaasha un hayni oo dadkii haddii khayraadkii iyo dugsiyaalka dhikaay unaana umadihan dhoosha unaana may baa markuun unun insha allahu in sheegana yoona noo diirsiyayana ulamaadahan sheegta iyo mujaahidiinta insha allahu tacaala warkaas intiina iitahan dhawaayaano waan iiduna ka faraxsana bulshada dhammaantiiyo rag iyo hwaana iliga ka faraxsanyi intaasa inshaan insha allah
ilaahay subxaanahu wa tacaala mahad iska leh mahad has dhammaane oo dhammaadi balaaho lahayn xamladan maan me- meel kastay ka shirtaay balaambula ka shirtaay burguday ka shirtaay ilaa lawiile ilaa doodoolo ilaa hiloogey meel kastay ka shirtaay satan le wax la waanay elhiyaay lan la waanay iwanay irgu helmaay langmaan la u digi beri maanah la kuyino karaamdo la ka ark tawaaq la ka ark muqaadaraad dhan la ka ark hataa markii anad reerka odana kahay miska akhyaarey kara
deegaanada xamlada ay gaartay sida weyna looga faa'iidaystay waxaa ka mid ah dagalooley barkaayo weyn barkaayo yarey bulanbulle burgod degfuur lawiley gorgor doodaale hilowkey alalaaja iyo deegaano kale oo dhammaantood hoos yimaada degmada buulo fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay kuwaasoo si toos ay u gaartay xamladii ay ku dhawaaqday wilaayada mahadsanid abu xasaan dhanka wilaayada gedo waa kan walaalkan casaam carafaad waa qayb ka mid ah xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad oo ay si weyn uga faa'iidaysanayaan dhammaan bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo kulankan oo heerar kala duwan soo maray ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka tuulo barwaaqo kaas oo lala yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal isagoona ka hadlay sidai uga socota xamlada degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo annaga waxaa si degdega nagu soo gaaray gaar ahaan gobolka gedo xamlo guud oo ka soo baxday xarakatuul al-shabaab mujaahidiin walaayada gobolka runtii noo keentay si dadaal uu ku jiro oo dhiiranaan ay ku jirto bay nagu soo gaartay iyadoo lagu bilaabay noqobada gobolka culamaa udiinka lagu xijiyey ee macalimiintii dugsiyada lagu xijiyey ganacsatadii ku xigtay waalidiintii oo rag iyo dumarba leh iyo hooyooyinkii waxaas oo dhan bulshada qaybahi kala duwan oo dhan la soo horay oo lala hadlay welina hadda xamladu ay ka socoto gobolka degmooyinkiisa qaybo ka mid ah sidii ay maaragtay xarakada usoo gudbisay walaayada gobolka waa nagu soo gaarsiisay annaguna waan qaadanay sidiina loogu keenay baan u qaadanay bulshada waxaan u dardaarmayaa allah subxaana watacaala ka baqa kitaabkiisa qaata ku dhaqma gaar ahaan xamladan guud oo hadda soo baxday ka faa'iidaystaan leenahay insha allahu raxmaan sida idiin soo gaartayna u qaata sidoo kale waxaa kulankan xamlada ku saabsan irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ka hadlay macalimiinta madaarista qur-aanka macalimiinta iskuullada gabdhaha markaska sumaya iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoona la hadlay idaacadda islaamiga andalus waxaan kulan ballaaran isugu nimid ganacsatada ee deegaanka tuulo barwaaqo iyo wilaayada islaamiga ee ee degmada shirkaas oo waxyaalo fara badan oo maaragtay amraadan isku siiyey layslana qaatay in aan maanta wixii ka dambeeyo bulshada islaamka ah aan lagu arag arrimahaas wilaayada amarka ay ku bixisay dadkii meeshan ku kulmayna waxay ka koobnaayeen macalimiin dhan kastaba oo ay ka mid yihiin macalimiintii maraakista kuwii madaarista kuwii iskuulaadka ayaga oo gacanta ishaysto oo arrintii loo soo jeediyey wada qaatay ku qotonto kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati inaan insha allahu tacaala aan dhaqan gelino qodobada ayaga ahaana ilaa toban bay gaarayeen nagula dul akhriyey oon qaadanay waana insha allahu arrintaas horena waa u qaadanay haddana waa dhaqan gelinayna waxaana soo gaaray xamlada la yidhaahdo magaceeda irshaad al-umma ilaa sabiili rashaad oo ummadda muslimiinta dhammaan meel kastoo ay joogaan wilaayaadka islaamka lagu boorinayay waana qaadanay waana soo dhaweynay xamladaas iyada ayada oo looga hadlaayo waxyaalo kala duwan oo bulshada muslimiinta rag iyo dumarba saameynayso taa iyadaa maanta waan ku faraxnay waana qaadanay waana soo dhaweynay inaan u istaagnana maanta diyaar ayaan u nahay waxaana soo gaaray maanta xamlada ah irshaad al-umma ilaa sabiili rashaad waxaan dhammaan uga mahad celinaynaa intii soo aas-aastay umradii noo soo aas-aastay annagana waan qaadanay waana ku faraxsannahay waana soo dhaweynaynaa in badan intii ay gaarin annagaa sii gaarsiinayno insha allah xamlada ah gabdhaha muslimaadka ah oo dhigto markasta umu salama waxaa maanta meesha noogu imaaday culimo barakeysan oo noo wado barnaamij aad iyo aad aan usoo dhaweyno una xiiso badan diintanadana kuseyso waxayna ahayd irshaadul umma ilaa sabiil rashaad weli waxaa degmooyinka wilaayada islaamiga gadow ka soconaya kulamada goonogoonida ah ee lala yeelanayo qaybaha kala duwan ee bulshada kaasoo salka ku haya xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad aad buu mahadsan walaalkan casaam ay kaasi ahaa markalna waxaad kusoo dhawaataan warbixinta wilaayada jubbada hoose iyo qaabka ay bulshada ku dhaqan wilaayadaas uga faa'iidaysanayaan xamlada dacwiga ee ka socota wilaayadaasi bashiir muxiidiin abu ayman ayaa inoo haya multaqahan ayaa yimid kadib markii maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose uu kulamo nadawaad iyo muxaadaraad qayb ka ah xamlada wacyigelinta irshaadul umma ilaa sabiili rashaad uu u qabtay bulshada qeybaheeda kala duwan sida ganacsatada odayaasha dhaqanka macallimiinta madaariista waalidiinta iyo dumarka gaadiidleyda iyo xirfadlayaasha qeybahooda kala duwan taasoo soconaysay maalmihii lasoo dhaafay multaqahan oo kulmiyey kumanaan ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada jamaame ayaa laga jeediyey kelimaad la xiriira isla mawaadiicdii bulshada laga wacyigelinayey maadaama xamladu ahayd mid loogu hortegayo waxyaabaha anshax xumada laguna dhowrayo nidaamka bulshada ku hoos nool wilaayaadka islaamiga ah ugu horeen sheekh cumar xayaakalla ayaa soo jeediyey kelimad ku saabsan waxyaabaha ay ilaalinayso shareecada ee bulshada laga rabo inay tixgeliyaan marka koowaad waajib waxaa kuwa diintaada ilaali waxaa waajib kuwa caqligaaga ilaali caqliga maxaa laga ilaalinaya waxyaabaha mukhaadaraadka muskiraadka iyo waxyaabaha dhaqanka islaamka ka soo horjeeda qofka muslimka isagay waajib ku tahay inuu caqligiisa ilaaliyo wax allaala wixii bedelay walow dawana allah ka dhigo fitamiin siina allah ka dhigo shay kastoo caqligaaga bedelaya waa xaaraan idan maanta inaan xoolaheennii ku bixinno oo inagu aynu u sacyinno oo aynu noqonno dad mudminiina oo jirkoodu la qabsamay oo ilaa baashii hel aan goordhu mataqaanaa caqli lahayn taasi waa ardaalnimo si diintu inoogu barakowdo si cumrigu inoogu barakoobo si awlaaddu u barakowdo si guryuhu u barakoobaan si ganacsigu u barakoobo si xoolaha la dhaqanaya u barakoobaan si beeraha la qodanaya u barakoobaan awaamirta ilaahay aynu ilaashanno sheekh cabdulqaadir xaaji cali oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ayaa isagana jeediyey kelimad muhiim ah taasoo kaga hadlay ahmiyadda xijaabka iyo waxyaabaha ka dhalanaya haddii laga tago ama la sahalsado haddii xijaabka laga taga dhibaatooyinka ay leedahay waxay leeyihiin kow dhibaatada koowaad waxay noqonaysaa alfitna in lagu fitnoobo gabadha ama ay fitnowdo haddii iyadoo qaawan ay soo baxdo way fitnoobaysaa dhibaataa gaaraysa waxaana la yaqaanaa ina awala fitnati bani israa'iila kaanat fi nisa fitnada ugu horreysa reer bani israa'iil ku dhacday xagga haweenka ayay ugu timid baa xadiid saxiixa ku timid waxaa kaloo ka mid ay leeyihiin waxyaabaha dhibka zawaalu lxayaa'i can ilmar xishoodkii oo zuula sida ay nisaa alkaafiraat ama naagaha gaalada ay yihiin dhibaatooyinka waxaa ka mid a iftitaanu rijaali biha ragga inay ku fitnoobaan oo gabadhii qaawaneed ragga hadday arkaan ayaguna in dhibaato badan ay u horseedo ugu dambeyn sheekh xasan aadan cabdulle ayaa si guud bulshada kaga wacyigeliyey gaar ahaan reer jamaame oo multaqaha kula hadlayay inay ka digtoonaadaan dhagaraha cadowga fisqiga ay faafiyaan iyo xumaantooda isagoona ku baraarujiyey inay ogaadaan halista arrimahaasi iyo sida gaalada isugu dayayaan inay dhaqanxumadaasi ku faafiyaan bulshada dhexdeeda waxaan maaragtay laga soo tago heesahan iyo qubxigan iyo fuxshiga iyo waxyaabahaas sidooda waxyaabahan yaa samaystay yaa reer jamaamow asalan xaggay ka soo jeedaan maxaana loo sameeyey waa telefishinka iyo mobaylkan iyo waxa lagu gurayo waxaanata fasaadka maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa waa dagaalka laysku hayo oo xabadda la isku ridayo ayay ka mid tahay akhlaaqda in lagaa qaado maamulka wilaayada islaamigaha ayaa weli si dardar leh xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad si weyn kaga wada deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose aad buu mahadsan walaalkan abo eminakaasi ahaa warkii subxanimeed kaga imaan idaacaddan dulsanaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu